إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wakula dalaalatin fi nnaar maanta ay taariikhdu tahay afar iyo tobankii bisha ramadaan kun iyo afar boqol iyo afar iyo labaatanka waxaynu rabnaa inaynu wax ka tilmaanno mowduuca taqsiimu tawxiid qaybinta ay ahlucilmigu qaybiyeen tawxiidka oo ay anwaac u qaybiyeen mowduucaas baynu insha allahu tacaala qadar ka tilmaami doonaa ugu horeyn ereyga atawxiid la yidhaahdaa waa lafdi ama waa eray sharci ah oo ku soo arooray axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku soo arooray waxaana ka mid a axaadiista uu ku yimi ishtiqaaqyadiisu uu ku yimi xadiiskii mucaad yaa mucaad innaka ta'tii qowman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah riwaaya kaleoo saxiixa waxaa soo arooray falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu allah ilaa an yuwaxidu allah mucaada waxaad u tegi doontaa qolo ahlu kitaaba yaman buu nebigu u diray sala allahu alayh wasalam mucaad dabeedna wuxuu yihi waxaad ugu yeedho waxaa ugu horeeya ha noqdaan kelmadda tawxiidka riwaayada kalena waxay sheegaysaa ilaa an yuwaxidu allaha inay ilaahay keliyeeyaan taasi ha ugu horayso waxaad ugu yeedhayso marka yuwaxidu waa yani ishtiqaaqii kelmadda tawxiid waxada yuwaxidu tawxiidan axaadiis kale oo badanna waa ku soo aroortay waxaana ka mid a xadiiska saxiixa ah ee ku saabsan xajka falabbaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bitawxiid rasuulku wuxuu ku talbiyeystay tawxiid yacni mushrikiintu saynu tilmaami doonno waxay la iman jireen talbiyo ama labaygsi shirki ah oo tawxiid ma ahayn erayga odhanayaan iyagu waxay odhan jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak bay mushrikiintii gaalada ahayd odhan jirtay sidaas aawoodee nebigu sala allahu alayh wasalam tawxiidkuu ku gaabsaday oo ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak nebigu kuma darin falabbaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bitawxiid waxaa looga jeedaa qadarkii shirkiga ahaa buu ka reebay oo inta hore tawxiidka buu ku gaabsaday xadiikaasina صaxiixa muslim buu ku jira axaadiis kalea ku soo aroortay oo nebigu salى اllahu alayh wasalam waxa uhi yucadabu naasu min ahli اtawxiid dad ahlu tawxiidka ka mida la cadaabi doona uma yukraju min annaar markaasaa naarta laga soo bixin doonaa xadiikaasna waxa weeye tirmidi iyo kayrkiiba waa soo wariyeen isaguna waa xadiis haabit oo nebiga salى اllahu alayh wasalam ka sugan weye maadadan calaa kuli xaal ishtiqaaqyadeeda adilada ku soo aroortay waa badantay waxaa ka mid a xadiiskii waxa weeye ninkii ummadihii hore ka mid ahaa rajula lam yacmal khayran qatu ila atawxiida saxiixaynka waxay ugu taallaa lam yacmal khayran qatu imaam axmed baa waxa uu ziyaadiyey ila atawxiida oo ziyaadadaa tawxiidka in laga reebaayo buu xadiiskaasina ku daray waa ziyaada imaam axmed siyaadiyey calaa kulli xaal lafdatu tawxiid ama erayga tawxiid axaadiis badan bay ku soo aroortay intaana tusaalayn baynu uga jeednaa tusaale ahaanna waa ku filan tahay in axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam lafdi ku sugan ay tahay oo lafdi sharciya ay tahay ee lafdi iska istilaaxiya aanu ahayn qodobka labaad aynu wax ka tilmaamaynaa waxay tahay macnaha uu tawxiid ku leeyahay maa macna tawxiid tawxiid macnihiisu waa maxay ahlucilmiga qaarkood waxay ku tacriifiyeen tawxiidka macnihiisu waxa weeyaan ifraad ullaahi bimaa yakhtasu bih in ilaahay loo keliyeeyo waxa uu la gaarka yahay ilaahay in loo keliyeeyo oo looga keli dhigo waxa uu la gaar yahay waxa uu la gaarka yahay waxaa soo gelaya ilaahay afcaasha loo ictiqaadinayo inuu isagu wax arsaaqo wax abuuro wax debero wax maamulo taa in loo keliyeeyo afcaashiisii ay culamada qaarkood rububiya ku magacaabaan in loo keliyeeyo waxaa kaloo soo gelaya cibaadadu xaqa u lahaa in loo gaar yeelo oo isaga loo keliyeeyo ayaa iyaduna soo gelaysa oo tawxiid alcibaada ama tawxiid aluluuhiya waa isla mide in ilaahay cibaadada loo keliyeeyo oo aan cid kale lala caabudin waxaa kaleoo soo gelaya ilaahay magacyadiisa wanaagga badan iyo sifooyinkiisa kamaalka ah in rabbi loo keliyeeyo o aan cid kale lala wadaajin walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha sifooyin badanna ilaahay waa leeyahay sifooyinkiisuna waa wada kamaal markaynu leenahay sifooyinkiisa kamaalka badan iyo magacyadiisa wanaagga badan waa sifa kaashifa bimacnaa taqyiid ma faa'iidaynayso oo ilaahay magacyadiisu dhammaantoodu waa wada markaa wanaag badan yihiin sifooyinkiisuna waa wada kamaal badan yihiin marka ixtiraaz loogama jeedo oo lagama tilmaamayo bacdi sifaatka ka mid ah ayaan kamaal badnayn loogama jeedo waa sifa kaashifa marka ilaahay waxa uu la gaarka yahay keliyeelka loo keli yeelaayo ayaa waxaa la yidhaahdaa tawxiid sidaas aawadeed kelmadda tawxiidkee laa ilaaha ila allaahu macnaheedu wuxuu noqonayaa laa macbuuda xaqun ila allaahu yacni mid la caabudaa ma ahaanin xaq ilaahay mooyaane laa macbuuda xaqun ila allaahu xaqunna waxay noqonaysaa waa khabarkii laada laa macbuuda xaqun ila allah waxay kaloo culamada qaar u cabiraan laa macbuuda bixaqin ila allah mid la caabudo bixaqin xaq lagu caabudaa ma ahaanin mawjuudun ama fi lwujuudi ila allah yacni mid jira ma aha allah mooyaane laakiin ilaahay waxa weeye waa xaq cibaadada la caabudaya waana isla macne haddaad tidhahdo laa macbuuda bixaqin ila allah iyo haddaad tidhahdo laa macbuuda xaqun ila allah waxaa qalada in la yidhaahdo laa macbuuda fi lwujuudi ila allah oo aan xaq yani markaa la qadarin khabar iyo sifa midnaba laga dhigin taas iyadu waa qalad macnaha faasidkee ka imanaya waxay tahay yani waxa weeye cid kaleba lama caabudin ilaahay mooyaane dee waxyaalo badan baana la caabuday oo baatil ahaan lagu caabuday adiladana waa laynoogu sheegay wax fara badan oo baatil loo caabuday famaa abnat canhum aalihatihum alatii yadcuuna min duuni illah marka waxaa laynoo sheegay in aaliha la caabuday ay jiraan laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra aayaad badan bay ku saaro afara'ayta man itakada ilaahahu hawaah marka dadka qaarkood xataa hawadooday caabudeen ilaahna macnihiisa waxaa looga jeedaa waa macbuud oo ma'luuh ficaal oo mafcuul u dhacaya weeye ilaah ma'luuh buu u dhacaya bimacnaa macbuud waa mid la caabuday ama xaqa loo caabudo ama baail ha lagu caabudo haddii baail lagu caabudo waa ilaah baail ah haddii xaq lagu caabudana waa allah oo keliya cidda xaq lagu caabudaayo waa marka ilaah xaqa wey sidaas yada ah weya xagga macnaha marka kelimatu tawxiidna intaas baynu ka tilmaanay macaani baaila oo markaa kelmadda lagu fasiray ama qaasira oo gaaban oo aan maqsuudkii kelmaddu sheegaysay wada gudanaynin laa mudaaca ila allah yani marka laa laa xaakima ila allah iyo yani laa qaadira cala alikhtiraaci ila allah iyo laa mawjuuda ila allah iyo macaanida noocaasi waxa weye macaani saxa maaha qaarkood waxa weeye waa sax laakiin waxa weeye kelmadda macnaheedii baynay gudanayn oo ilaahay oo keliya wax abuura ilaahay oo keliya xukumka iska leh haddana waxa weeye iyada ay caynkaas tahay macnihii kelmadda ma wada gudan waa macaani qaasir ah in la yidhaha laa mawjuuda ila allahna waxa weeye waa khalad yadu oo cid kale oo jirtaa ma jirto allah mooyaane yani taasi waxa wey macnihii kelmatu tawxiid ma aha waa macno baila marka waxa weeye calaa kulli xaal taas hadda ku dheeraan mayno waayo mawduuceenu taqsiimba ku saabsanaa qodob kale waxaan u gudbayaa waxa weeye taqsiimka kelimatu tawxiid la qaybiyo yani macnaha markaa tawxiid la qaybiyo taqsiimu macna tawxiid tawxiidka in la qaybiyo oo aqsaam laga dhigo ahlucilmigu waa isla ogol yihiin taqsiimka tawxiidka qaybinta tawxiidka la qaybinayo waa isla ogol yihiin culamada qaar waxay u qaybiyeen tawxiidka tawxiid alcibaada iyo tawxiid alictiqaad in ilaahay caqiidada waxa la ictiqaadinayo oo ah markaa waxa loo rumaysanayo ilaahay inuu isagu keligii khaaliq yahay keligii raasiq yahay keligii mudabbir yahay oo wuxuu markaa doono uu noolaynayo wuxuu doono uu dilayo kuu doono casiis iyo sharaf mid ka yeelayo kuu doono dulli ka yeelayo oo mid dullaysan ka dhigayo ilaahay waxa weeye kuu doono hani ka dhigayo kuu doono faqiir ka dhigayo iyo magacyada wan wanaagsane uu leeyahay in loo rumeeyo iyo sifooyinkiisa in loo rumeeyo waxaasoo dhan maxaa jamcinaya waxaa kulminaya tawxiid اlictiqaadi lilah ictiqaadka ilaahnimo loo rumaynaayo in ilaahay loo keliyayo oo haddii la yidhahdo sawta la ictiqaadinayo rususha iyo malaa'igta iyo sawta la ictiqaadinayo iimaanka la rumaynayo ay ka mid yihiin arkaanu iimaankii an tu'mina biاllahi وamalaa'ikatihi وakutubihi وrasulihi واlyوم اlآkhir وbiاlqadri khayrihi wa sharih waxaa lagu jawaabayaa ilaahnimo looma ictiqaadinayo looma rumaynaayo malaa'igta iyo ambiyada iyo cid kale toonna allah oo keliya ayaa ilaahnimo loo rumaynaya oo loo caqiidaynaya ilaahay xaqa ahaa inuu yahay allah oo keliya ayaa loo caqiidaynaya loo ictiqaadinaya marka tawxiid اlictiqaadi lilah iyo tawxiid اlcibaadati lilah in cibaadadana ilaahay loo keliyeeyo oo keligii la caabudo qof muslimi labadaa qodob aan sheegay kama doodi karo oo ma odhan karo caqiidada in ilaahay ilaahnimo loo ictiqaadiyo iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa loo keliyeeyo yacni markaa waxa weeye sax ma ah qof muslimi ma odhan karo cibaadada in ilaahay loo keliyeeyana yacni qof muslimi kama murmi karo tawxiid اlictiqaadi lilah wa tawxiid اlcibaadati lilah qaybintaasi markaa culamada qaarkood baa sidaa u qaybiyey waana taqsiim yacni waxa weeye laba laga dhigay tawxiidkii oo wixii rubuubiye iyo asmaa iyo sifaad ku saabsanna tawxiid ulictiqaad baa lagu magacaabay wixii markaa uluuhiye ku saabsanana tawxiid alcibaada ayaa lagu magacaabay marka tawxiid ulictiqaadi lilah wa tawxiidu alcibaadati lahu yacni waa labadaa qaybood culamada qaarkood cibaaro ama eray kaa ku yaro dhow laakiin ka yaro duwan bay cabireen oo waxay yidhahdeen tawxiidku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood altawxiid alcilmiyu alictiqaadiyu waaltawxiid alcamaliyu alalabiyu tawxiidka markaa la aqoonsanayo ee la caqiidaynayo iyo tawxiidka la samaynaayo oo layska rabo tawxiidka la samaynayana waxaa looga jeedaa cibaadada in ilaahay loo keliyeeyo taasaa looga jeedaa oo waa camal salaadaad tukanaysay cibaadadii aad samaynaysay gowracii nadarkii sujuuddii rukuucdii yacni markaa cibaadadii oo dhan baryadii iyo istikaasadii inaad ilaahay u keliyeyso oo aad keligii yacni markaa ula jeedo oo aanad cid kale ula qasdinin taasina wuxuu noqonayaa altawxiid alcamaliyu alalabiyu ayuu noqonaya marka labadaas noocna culamada qaarkood waa u qaybiyeen waana sida ibnulqayim aljawsiya yacni wakhtiyada qaarkood tilmaamo lafdi kale wuxuu ka cabiraa tawxiidun fi lmacrifati wاlإsbaat wa tawxiidun fi اطalabi wاliraada in aqoonta iyo sugista waxa la sugaayo iyo waxa la aqoonsanaayo ee uu rabbi la gaar yahay in loo keli yeelo waxaad ku aqoonsanaysaa ilaahay inuu keligii khaaliq yahay keligii raasiq yahay keligii mudabbir yahay magacyada wanaagga badan ee alkhaaliq alraasiq rabb اlcaalamiin alraxmaan allah alraxiim aljabaar almutakabir iyo asmaada la midkaa inaad ilaahay u keliyeyso sifaadkiisa wanaagga badanna ee kamaalka badanna inaad rabbi u keliyeyso wa tawxiidun fi alabi wliraada macnihii hore aynu soo sheegnay la midta culamada qaarkoodna waxay u qaybiyaan tawxiidka saddex qaybood oo waxay yidhaahdaan tawxiid rububiya tawxiid luluhiya iyo tawxiid alasmaai wasifaat saddexdaa qaybood bay culamada qaarkoodna u qaybiyaan marka marka saddexdaa loo qaybiyo dadka qaarkood ayaa waxa weeye oo hadda waayadan jooga ayaa markaa buuq ku furay arrinkaa buuq bay ku fureen oo waxay yidhahdeen maxaa tawxiidka loo qaybinaya oo khaasatan rububiyada iyo uluuhiyada la kala saaraya maxay yihiin asmaada iyo sifaadka way yaro dambaysiyaan rububiyada iyo uluuhiyadu isku mid miyaynay ahayn waa maxay labadan marka waxa way midna rububiya laleeyahay midna uluhiya laleeyahay dadkaas waxa weeye muraadkoodu waxa weeyaan inay waxyaalaha cibaadaadka ah ee cid kale loo samaynaayo inay daafacaan bay u dan leeyihin oo muraadkooda iyo ujeeddadooda ay rabaan waxa weeye inay yidhaahdaan istiqaasada iyo baryista la baryaayo awliyada oo la gargaar weydiisanaayo mashaayikhdii dhimatay ama kuwa kaa maqan ee sabab caadi oo isku keen xidhaa aynay jirin yacni markaa shirki ma aha muraadkoodu sidaas yada ah ayay markaa rabaan waxaynay markaa leeyihiin waxyaalaha noocaasa shirki yaan lagu magacaabin shirki yaan lagu magacaabin umuurahaas warka caynkaasi ay leeyihiinna waxa markaa ay ka soo qaateen amaba ay ku wada socdaan nimanka raafidada la yidhaahdo raafidadu waa nimanka shiicada weliba sii xun weeyi shiicada weliba sii xun nimankaa weeyaan raafidadu waa khumayni iyo qoladiisii nimankaasina niman sokeeyo ma aha raafidadu ictiqaadkoodu aad buu u xun yahay waxyaalahay qabaanna waxaa ka mid ah nimanka raafidada la yidhaahdaa ay hadda isku markaa yihiin xulafada ay istiqaasada amwaadiya u wada doodayaane leeyihiin shirkaa ku magacaabina waxa weeye waa nimankii yidhi qur-aanku waa muxarafa waa la bedelay waxay yidhahdeen faaduma waxay akhrin jirtay qur-aanka akhridaan laba goor ka badan oo ka akhridaan aan xaraf kaga jirin qur-aankay faaduma akhrin jirtay waxay yidhaahdeen laba goor waa ka badnaa qur-aankiina a haysaan ka haysaanna xaraf kagama jiro wartore waxay akhrin jirtay miyaan allahna ku jirin ya yacnii heerkaasay gaadhsiisan yihiin mashaayikhda raafidada mid ka midii wuxuu qoray kitaab la yidhahdo faslu lkhitaab fii taxriifi kitaabi rabbi alarbaab yacni khitaabkii in la faslinayo oo lagu kala saarayo kitaabkii ilaahay bedelaadda la bedelay oo la taxriifiyey waxay leeyihiin suuradihii ku soo degay aalubeytka fadligeeda meeday yacni suwar bay sheegayaan abaatiin iyagu ay abuurteen weeyi qur-aanka waxba lagama bedelin ilahay wuxuu uhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun khumayni waxa uu ku yidhi kitaabuu leeyahay yeedhista aad u yeedhanayso aad baryayso makhluuqaadka qaarkood yacni markaa shirki noqon mayso allaahuma ilaa inaad ilaahnimo ka ictiqaadsantahay mooyaane haddaad maantaba tidhahdo sheekh hebelow weli hebelow jaylaaniyow ii gargaar haddaad tidhaahdo haddaanaad u qabin inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay shirki maaha buu khumayni yidhi sidii laftoodiiba iyaguna leeyihiin oo ay leeyihiin baryista la baryaayo awliyada iyo mashaayikhda dhimatay shirki ma aha ayay iyaguna leeyihiin ruuxaasi mar hadduu garanayo ilaahay inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay mushrik noqon maayo horta qasdiga iyo muraadka ka dambeeya ee tan buuqa loogu furay sidaas yadaa weeyi laakiin waxaa la weydiinayaa marka ugu horaysaba yacni rubuubiye iyo uluhiye halkan dhig tawxiidka in tawxiid ulictiqaadi lilaah wa tawxiid alcibaadati lahu teebaad labada diidan tahay in ilaahay caqiidada ictiqaadka loo keliyeeyo aad ilaahnimo u rumaynayso iyo inaad cibaadada u keliyeyso labada teebaa diidan tahay waxyaalahan uu markaa samaynayo cibaado isagu ku magacaabi maayo marka hore ma diidi karo oma odhan karo ilaahay in cibaadada loo keliyeeyo waa diidana oo wuxuu leeyahay waxyaalahan aan samaynaya cibaado ma aha laakiin alasmaau laa tugayiru lmacaani magacyadu xaqiiqada waxba kama bedesho oo haddaad khamre cabto aad ku magacaawdo biir bilaa dembi dee bilaa dembi noqon maayo waa khamri un nebigu waxa uu sheegay sala allahu alayh wasalam dad ummaddiisa ka mid oo khamriga cabbi doonaa inay jiraan oo waxa weye yusammuunaha bikayri ismiha magaceedii magacaan ahayn ku magacaabi doonaa kuwaas inay jiri doonaan baa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam saxaabadii rasuulkuna sala allahu alayh wasalam qaarkood oo wakhtigay soo islaameen ay dhoweyn baa waxaa nebiga ku yidhahdeen sala allahu alayh wasalam ijcal lanaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad daatu anwaad noo yeel waxay soo mareen qolo mushrikiina oo geed goba hubka sudhanaya oo ka barakaysanaya markaasaa waxay yidhaahdeen siday qoladanba ay u leeyihiin geed ay ka barakaystaan oo hubka sudhaan annaguna geed aanu ka barakaysanno hubka sudhanno noo yeel bay yidhahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku yidhi allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha waxa uu yidhi ilaahay baa weyn tani waxa weye waa waddooyinkii ummadii hore lumay waxaad tidhaahdeen kay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay oo waxaad tidhaahdeen waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil ay muuse ku yidhaahdeen oo kale ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha marka magicii inay ka beddeleen iyagu daatu anwaad ku magacaabeen nebigu xukumkii uma beddelin hadda iyagu may odhan ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ee waxa le ijcal lanaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad laakiin maadaama xaqiiqada iyo macnaha waxay rabaan ay tahay waxoodii shabbaha nebigu wuxuu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam inay isku xukum yihiin qultum waladii nafsii biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaahan kamaa lahum aaliha marka waxay culammadu ka qaataan qaacidahaan alasmaau laa tugayiru lmacaani qaacidadaasay ka deliishadeen magacyadu xaqiiqada waxba kama bedesho oo haddaad laaluush qaadato oo laaluushkii ku magacawdo hawl fududayn ama caano meelaha qaarkoodoo kale waxaa lagu magacaabaa marka la asturayo caanaa la yidhahda caanihii nasiib waa laaluushkii nasiib ya marka waxa weeye magac oo la bedelaa waxba bedeli mayso waxay ka bedelaysaa ma jirto sidaas aawadeed baa shirkigiina haddii magaca laga bedelo oo la yidhahdo anigu cibaado ku magacaabi maayo ee wax kalaan u bixinaya yacni waxaa la odhanayaa mar hadduu shaygu shaygii yahay oo macnuhu macnihii yahay oo xaqiiqadu xaqiiqadii tahay waxba isma bedelayso waxba isdoorin mayso waa islayadii unbaa la odhanaya waxyaalahan shirkiyaadkan markaa dadka xabaalaha ku aasan yacni markaa ama awliyada iyo waxa la midka ah xabaalahooda in laga barakaysto in xabaalahooda masaajidda laga dhiso in iyaga waxa weeye la gargaar weydiisto waxaas oo dhan muslimiinta meeshay ka soo galeen waa raafidada nimanka la yidhahdo waa min araafida masaajidda xabaalaha laga dhisayo iyagaa bilaabay raafidadaa bilowday xabaalaha la ysku masaxayo xabaalaha la dhunkanayo xabaalaha lagu dawaafayo xabaalaha la gargaar weydiisanayo raafido xaggoodaa laga soo qaatay raafidaduna waa khubataa aad iyo aad bay u xun yihiin doctor cabdirasaaq waxa ugu mahmaahayaa markuu mas'aladaa uu tilmaamo iyagiiyo raafidadu inay isku mid yihiin oo xaalkoodu isshabbahay mas'aladaas raadicay libaali sadyin ummin taqaasama biasxama daajin cawdu laa natafaraqu yacni waxaa jiray nin markaa waxa weeye faqiir buu ahaa caydh buu ahaa ninkii caydha ahaa ayaa waxa dhacday wax geela hal buu lahaa baa la yidhi hablo badanna waa dhalay hablihii baa laga guursan waayey nin shaaciroo gabyaaya ayaa u soo hoyday acshaa la odhan jiray hashii buu u qalayba geelba hal buu lahaayoo hashii buu u qalay markaasuu aad ula yaabay acsha shaacirkii baa la yaabay markaasuu ammaanay markaasuu wuxuu yidhi radiicay libaani sadyin ummin taqaasama biasxama daajin ninkan iyo deeqda waxaa la yidhaahdaa naas hooyo naaskeed bay wada jaqeen bimacnaa hooyo naaskeed bay wada jaqeenoo isagiyo deeqdu walaalo weeye radiicay libaani sadyin ummin taqaasama biasxama daajin habeen madow oo dugul ah gudihiis bayna isdhaarsadeen ninkiiyo deeqdaa isdhaarsaday cawdu laa natafaraqu weligeen isma kala tagno ee weligeen waa isku lamaanana deeqiyo iyo waxawey ninkaas dee waxa weeye laba markaa la kala qaadi kara maaha adigu shicir ammaan oo saas u tiriyey ninkii waxa uu noqday nin marka waxa weeye yani sharaf leh buu noqday habliiba deg deg baa looga guursaday xoolana waa la siiyey waxaan u jeedaa yacni masalan raafido iyo qubuuriyo walow sunnaba ha u abtirsadaan oo ha sheegtaan zacmigooda iyo sheegashadooda waxay ka dhigan yihiin sidaasay ka dhigan yihiin yacni shubahaadkooduna waa kuwii raafidada waxay wadaanna raafido xaggood baa laga soo qaatay iminkana shubhadoodu waa isku mid shubhadoodu waa isku mid khumayni wuxuu leeyahay dhagax haddaad barido dhagax aad tidhahda yaa xajaru unsurnii dhagaxoow ii gargaar shirki ma aha mar haddaanad ilaahnimo ka rumaysnayn oo dhagaxan inuu wax abuuro aanad rumaysnayn oo inuu wax arsaaqa aanad rumaysnayn yacni kuma gaaloobaysa dhagax hataa waa la bari karaa shirkiga ku jiraa maxay tahay yaa xajaru unsurnii akithnii inaad tidhahdo shirkiga ku jira maxay tahay mas'alada waxaa ku saabsan haddaba tawxiidu alrububiya tawxiid aluluhiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat ahlu cilmigu yacni markaa waa qaybiyeen qaybinta ay qaybeen adilada ayay ka istimbaadeen aayaadka qur'aaniga iyo axaadiista nabowiga ah baa lagala soo baxay qaybinta la qaybiyey adilada markaa taqsiimka u daliilkiina waa badan tahay adilo badan baa laga qaadanaya waxaa ka mida mushrikiintii qaarkood waxay qirsanaayeen tawxiidka wax ka mid a may wada qirsanayn wax ka mida ayay qirsanaayeen oo ilaahay aayaadka qur'aanka waxa uu inoogu sheegay haddii la weydiiyo walain sa'altahum man khalaqahum layaquulunna allah walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna khalaqahunna alcasiizu alcaliim qul man yarzuqukum min alsamaa'i waalardi am man yamliku alsamca walabsaara waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxayi waman yudabiru alamra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun marka waxa weeye mushrikiintii way qirsanaayeen inuu ilaahay wax abuuro keligii oo qur'aanka mar qudha laynooguma sheegin mushrik odhanaaya laataa wax abuurta ama cuzaa wax abuurta ama manaata ayaa wax abuurta ee dhammaantood marka la weydiiye waxay odhan jireen allah ayuunbaa wax abuura ilaahay baana qur-aankiisa ku sheegay ilaahay ayaana qur-aankiisa ku sheego aayaadkaynu akrinay baa ka mid a waxaa kaloo ka mid a qul liman ilardu waman fiiha in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah qul afalaa tadakkaruun yacni marka la yidhahdo arlada iyo waxa ku jiraba yaa iska leh waxay odhan doonaan ilaahay bay markaa u sugnaato ilaahay baa iska leh afala tadakkaruun waxaa laga tilmaamayaa maadaama aad qiraysaan keligii inuu wax abuuro oo wax mulkiyo sidaa u aantoobi la-dihiinoo cibaadada ugu gaari yeeli weydeen marka mushrikiintu waxay diidanaayeen in ilaahay cibaadada loo keliyeeyo halkay ku gaaloobeenna waa taas laakiin may diidanayn in ilaahay keligii wax abuuro oo keligii wax arsaaqo oo keligii wax dabero qul man rabu samaawaati asabci wa rabu alcarshi alcadiim sayaquuluuna lilaah qul afalaa tattaquun toddobada samo rabbigoodu waa ayo carshiga weynna rabbigiisu waa ayo waxay odhanayaan ilaahay baa iska leh qul afalaa tattaquun qul man biyadihi malakuutu kulli shayin wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayhi in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah qul faannaa tusxaruun marka waxaa laynoogu sheegayaa inay qirsanaayeen ilaahay inuu jiro oo wax abuuro oo wax arsaaqo haddaba nin dhallinyaro ah oo aan shareecada cilmi fiican u lahayn oo loo badinayo caqiidadii raafidadu inay ku jirto oo la yidhahdo xasan ibnu caliy assaqaaf ayaa risaalo yar buu xarxariiqay risaaladaa waxyaaluhu ku xarxariiqay waxaa ka mid ah inuu yidhi atandiid biman caddada tawxiid cunwaan noocaas u sameeyey waxaanu marka waxyaaluhu ku yidhi wax layaab badan buu ku sheegay oo jahligiisa iyo aqoon darradiisa tilmaamaysa wuxuu yidhi taqsiimkaa la qaybinayo tawxiidka qarnigii sideedaad buu soo baxay ka hor lama aqoon ibnu taymiyaana la yimi waana wax baatilah waxaa looga dan leeyahayna waa si loo gaalaysiiyo muslimiinta qaarkood baa looga dan leeyahay mushrikiintuna ma qirsanayn ilaahay inuu wax abuuro wax arsaaqo ma qirsanayn aayaadkaynu akhrinay waa ka hor imanaya indhuhu isku soo qabsaday marka waxa uu yidhi mushrikiintu ma qirsanayn inuu ilaahay wax abuuro iyo inuu wax arsaaqo kuma dayin intaase wuxuu yidhi inuu ilaahay jiraba may qirsanayn wujuudka ilaahayba may rumaysnayn ilaahay jiritaankiisaba mabay rumaysnayn buuhi odo sidee u gelayaa aayaadka qur'aanka ah walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna khalaqahunna alcasiizu alcaliim ma ilaahay baa run sheegaya mise saqaaf baa run sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay waxay odhanayaan ilaahay baa abuuray walain sa'altahum man khalaqahum layaquulunna allah قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله شنتا أمورود هذه لسؤاله ولا يرادوا يا إذن أرزاقه وعرك يدولك إذن كأرزاقه يا وحوية مقلك يا أرق يضبا يا ملكية أو هيا وعدوا دون الصينية يا وحوية مذ نول مذ لنتي كسر بحينية mid dhintayna mid nool ka soo dhex bixinaya yaa umuuraha dabberaya oo kan qani ka yeelaya kan faqiir ka yeelaya kan markaa yacni casiis iyo mid sharafle ka yeelaya kan markaa mid hooseeyo ka yeelaya kan madaxweyne ka yeelaya kan hani ka yeelaya yacni waxa weeye sidaas yaa yaa samaynaya kan yaa noolaynaya kan yaa dilaya fasayaquuluuna allah waxay odhan doonaan allah baa markaa sidaas samaynaya ay yafcalu dalik saqaafna wuxuu ina leeyahay ilaahay jiritaankiisa may qirsanayn mushrikiintii aayaadka qur'aanka o dhan saynu dhahnaa ya kolba mid aayaadka qaar beeniyo haddii marka aayaadka qur'aankaa looga tago qur'aankii maxaa ka soo hadhaya oo mid yidhaahdo tumunka iyo uludka iyo rubca waa la masaxaya mid kalena uu yidhahdo lafdigaha la yska akriyo laakiin macnaha waxba kama jiraan ya oo ilaahay jiritaankiisa may qirsanayn mushrikiintii waxaa laynoo sheegay aayaadka qur'aanka ah ilahay waxa uu yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'unaa cinda allah waxay caabudayaan waxaan dhibaynin oo aan anfacaynin hadday caasiyaan ma dhibayo hadday caabudaanna ma anfacaayo waxaynay odhanayaan kuwaas ilaahay agtiisa ayay nooga shafeeco qaadayaan kuwa aanu caabudaynaa ilaahay agtiisaay nooga shafeeco qaadayaan saqafna wuxuu leey ilahay ba may qirsanayn haddaba kuwa sidan odhanayay ahaayeen ma muslimiin bay ahaayeen wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah cinda allaah allah inay qirsanaayeen oo weliba ay uga jeedeen waxanay caabudayaan ilaahay agtiisa inay wax uga taraan oo ay uga shafeeco qaadaan muraadkoodu inuu ahaa waa siday hadda qubuuriyadu samayso kuwa xabaalaha caabudaa ama awliyada caabudaa waa siday sameeyaan oo marka lagu yidhaahdo maxaad u caabudaysaa waxaan umuurahan ugu samaynaysaa wuxuu leeyahay ilaahay agtiisuu iga shafeeco qaadaya yacni ictiqaadka waxa weeye uu ictiqaadsan yahay iyo mushrikiintii hore waxay ictiqaadsanaayeen isku mid bay halkaa ka noqdeen waxa kaloo ilahay inoo sheegay marka la weydiiyo lagu yidhaahdo maxaa u caabudaysaan waxay odhan jireen maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa isna wuxuu leeyahy wujuudka ilaahay baa may qirsanayn maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna lishayin min alashyaa uma caabudayna shay umuuraha ka mid a waxaan u caabudaynaa ma jirto mooyaane inay ilaahay noo dhoweeyaan keliya baanu uga jeednaa waa sidaannu ka dhiganaynaa rabbi baannu u sii marinaynaa cibaadada marka mushrikiintu maxay lahaayeen waxay lahaayeen ilaahay inaad toos u caabuddo dee cibaadada inaad dadka ka wanwanaagsan u sii marisaa ka fiican oo boqor haddaad iminka dan ka doonayso waa inaad waxa weeye madaxda ka hoosaysa waa inaad soo martaa oo midba mid kuu soo dhiiba waa sidaba caynkaasi ay sugayeen muslimiintu waasidaday ogol yihiin waa waasidada xagga risaalada iyo tabliiqa ku saabsan oo ma odhan karo ama ma odhan karno dee waxa weeye shareecada anigu toos iyo awaamirta ilaahay toos baan uga qaataa ee waxa waajiba in shareecada iyo axkaamta lagala kulmo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay jibriil buu usoo dhiibay jibriilna nebi moxamed sala allahu calayh wasalam buu usoo dhiibay marka waa sidaas waxay ku saabsantahay waa xagga gaadhsiinta shareecada la soo gaadhsiinayo laakiin xagga cibaadada iyo taqarubka ma ah xagga cibaadada iyo taqarubka diriito waa inu noqdaa toos rabbi waa in loo caabuda aan cidna si marin waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waa toos marka rabbi in toos loo caabudo oo aan xagga cibaadada aan waasito la marin cid inoo dhaxaynaysa ilaahay oo lasii marinaya cibaadada ma jirto haddii la yidhaahdo waxa weeye oo boqorka markaad ku socoto sababto madaxda ka hoosaysa lasii maro waxaa loo odhanayaa taasi waxa weeye makhluuqa xaggiisa haddii markaa qaarkood ay sameeyeen ma aha mid waxa weeye markaa ilaahay lagu matalaayo boqorkaas saxaabadii markaa haddii rasuulka sala allahu alayh wasalam aanu eegnana rasuulka sala allahu alayh wasalam toos bay ugu iman jireen ma odhan jirin cid kale ii soo mara abubakar iyo cumar iyo dabadi iyaguna saa si la eg qofkii dan u lihi cid kale ma sii mari jirin iyagoo madaxda muslimiintii ah muslimiinta madaxdoodii iyagoo ah baa toos ay ugu tegi jireen marka waxa weeye calaa kulli xaal arrinkaasi wuxuu ku dhisanyah tashbiih yacni ilaaha khaaliqa lagu shabahayo makhluuqaadka lagu shabahayo taas iyadaa bay ku dhisantahy in ilaahayna khalqigiisa lagu shabaha ma bannaana laysa ka milihi shayun wahuwa asamiicu albasiir mushabbihadu waa laba nooc mushabbiho laba qaybood weeye siday ahlu sunna waljamaca ay qabaan qawmun shabbahu allaha bikhalqihi wa qawmun shabbahu lmakhluuqa billah qaar waxa weeye ilaahay khalqigiisa ku shabbahay oo ilaahay bay hoos u soo celiyeen markaasay sifaatkii khalqigoo kale ku sifeeyeen oo yidhaahdeen gacan gacanta makhluuqaadka la mida ayuu ilaahay leeyahay bay yidhahdeen kuwaasi waa kufaar waa gaalo indho indhaha makhluuqaadka la mida ayuu ilaahay leeyahay bay yidhahdeen waa mushabbiho shabbahu allaha bikhalqih ilaahay waxay ku shabbaheen khalqigiisii mushabbiha weeye qolo kaleo iyaguna mushabbiha baa jira kuwa kale mushabbihadu waa maxay shabbahu lmakhluuqa bilkhaaliq makhluuqii bay sare u qaadeen markaasaa ilaahay ay ku shabbaheen markaasay waxay yidhaahdeen shiikh hebel ama weli hebel waxa uu wax u og yahay sida ilaahay wax u og yahay sida ilaahay kuu taalacanaya ku arko ayuu jaylaani ku arkaa oo kuu taalacanaya nebi moxamed sala allahu alayh wasalam isagoo waxa weeye rusushii ilaahay ugu fadli badan haddana waxa weeye wixii loo waxyoodo mooyaane wixii kale qaybka ma ogayn wixii kale kama warhayn waxaana markaa adilada ku soo aroortay waxyaalo badan oo ka qarsoomayay inay jiraan waxaa ka mid a maalan nebi moxamed sala allahu alayh wasalam gabadh baa waxay tidhi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii kadin waxa uu nebigu ugu jawaabay laa yaclamu maa fii kadin ila allah waxa berri dhici doona allahumbaa oga cid kale ma oga cid kale ma oga sidaas ayuu ugu jawaabay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam madiino waxa ka dhaca ee aanu shaahidka u ahayn dee ma ogayn haddaan loo waxyoon caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ila man irtadaa min rasuulih ilaahay waxa qaybkee qarsoon waa ka og umana muujiyo qaybkiisa miduu ka raalli noqday oo rasuula mooyaane cid kale uma muujiyo rasuulkaana qadarkii loo waxyoodo keliya ayaa nebigaasna looga muujiya waxaa dhici jirtay wakhtiyada qaarkood intay munaafiqiintu wax sameeyaan inay nebiga u cudur daaran jireen marka haddaan waxay ku soo degin nebigu wuxuu moodi jiray inay siday sheegeen ay tahay buu wakhtiyada qaar u qaadan jiray وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم منافقين مدينة لا جوكتا والنفاق كوه الماء يكون مرحي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كور هين بشري يعني كوا سيجري زوجتي سي أم المؤمنين عائشة مركي لما صبدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى لو وحيودي كما ورقبين وركا لشيغي إنه نبي هي إنه بي هي isagu ha u maleeyo warkaas inuu been yahay ha u maleeyo laakiin yaqiin uma ogayn in waxaasi ay been tahay iyo inay run tahay yaqiin uma ogayn saas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam waana ficil dhacay wax soo socda maaha ficil dhacay bay ku masabideen oo ay yidhahdeen waxaasaa dhacay oo jira mana jirina been bay ahayd marka wax tegay oo bimacnaa maadi ah bay ku saabsan tahay oo wakhtigeedii dhow yahay muddo badan baa waxygii soo degin nebiguna sal allahu alayh wasalam aanu ka warhaynin warkaasi siduu yahay xaqiiqadiisu laakiin wuxuu u malaynayey oo u badinayey inaan waxba ka jirin saas aawadeed mar buu caaisha u yimi iyadoo guriga aabbaheed iyo hooyadeed joogta markaasu wuxuu ku yidhi ya caaishatu in kunti almamti bidanbin fastakfir illaaha caaishaay haddaad dembi ku dhacday ilahay dembi dhaaf weydiiso mu odhan nebigu sala allahu alayh wasalam anaa arlada taaka taake ugu jiro ka war haya caynkanoo been weeye warkani ya maantana waxa weeye wadaad dhintay baa waxaa la leeyahay adduunyada wax alla waxa ka dhaca waa ka war haya iyo qaar noolba taaka kasta waxa ka dhacaysa waa ka war haya taaka taaka ugu jira waa maxay taaka kasta waxa ka dhacaya waa ka war haya dee cilmulghaybkii baa marka waxawaya la siiyey siday ictiqaadsan yihiin marka shiikhaa waxaa lagu shabbahayaa ilaahay waa mushabbiho kuwaasi waa mushabbiho ahlu sunnahay mushabbiha ku ganaaneen iyaga laftooda mushabbiha ah cabdiqaadir waxay ku shabbaheen ilaahay oo waxay yidhahdeen sida ilaahay wax u og yahay ayuu cabdiqaadir wax u og yahay meel kasta waxa ka dhacayana waa ka warhaya shabbahu lmakhluuqa bilkhaaliq makhluuqii bay sare u qaadeen markaasay khaaliqii ku shabbaheen waana kufri waa gaalnimo mushabbihadu labadaa nooc weeye ahlu sunnu labadaba beri bay ka yihiin labadubana waa gaalnimo sida ay a'immadii islaamkii tilmaameenna tashbiih waxa weeye in la yidhaahdo yadun ka yadii ilaahay gacan gacanta makhluuqa la mida ama gacantayda la mida ayuu ilaahay leeyahay taasaa tashbiih ah laakiin in la yidhahdo ilaahay gacan buu leeyahay ama laba gacmood buu leeyahay oo aan gacmaha makhluuqaadka la mid ahayne ka duwan kayfkooda iyo qaabkoodana aynaan garanayn siday u soo arooreen aynu u rumaynayno taasi tashbiih maaha sida imaamu tirmidina uu ku tilmaamay sunankiisa isxaaq ibnu rahwey iyo culamada kale ahlu sunnuhuna ay tilmaameen sida nolosha loogu sugayo ilaahay oo la odhanayo nolo noloshaan makhluuqa la mid ahayn ee ka duwan oo qaabkeeda aynaan garanayn baa loogu sugayaa yacni markaa sifaadka kalena hadday tahay gacmaha hadday tahay waxa weeye wejiga hadday tahay waxa weeye markaa qadamka hadday tahay waxa weeye sifaadka kale ridaha iyo qadarka iyo karaahiyada iyo kuwa la midkaa sifaadka baab keliyaa la wada marinaya meel baana laga wada saaraya aan u soo noqdo mawduuca qaybinta haddaba tawxiidka la qaybinayo saddexda qaybood loo qaybinayo tawxiid rububiya tawxiid asmaa wasifaat iyo tawxiid luluhiya ahlucilmigu waa tilmaameen waayadii horena markaysaga aimmadii waa tilmaameen oo waa sheegeen culamada tilmaantayna waxaa ka mida yani sheikha la yidhaahdo cubaydillaahi ibnu maxamed ibnu bata alcukburi oo dhintay saddex boqol iyo toddoba iyo siddeetankii hijiriyada culammadii qarniga afraad buu ahaa waxa uu ku yidhi kitaabkiisa la yidhahdo alibaana عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء أصل كمركا رمين إله إلا رمين آيو كاسي خلقك كواجبتا إلا عقيدية سوغست لسوغ آيو رمين إله إلا رمين آيو صدح شيوية رمين إله إلا رمين آيو صدح شيء بيكوب سنيسان axaduhaa an yactaqida alcabdu rabbaaniyatahu inuu marka addoonku ictiqaadiyo rabbinimadiisa waa rububiyadii inuu addoonku ictiqaadiyo rabbaaniyatahu rabbinimadiisa rububiyadiisa inuu ictiqaadiyo liyakuuna bidalika mubaayinan limadhabi ahli اtacطiili aladiina laa yuhbituuna saanican suu u noqdo mid ka duwan madhabta kuwa waxaa tacطiilka u saaxiibka ah ee aan saanic sugayn bimacnaa waxaa loo jeedaa kuwa waxa weeye ilaahay jiritaankiisaba dafiraaya gaalo dafirtaa waa jiri jirtay oo cinaad iyo mukaabaro u dafirta fircawn baana ka mid ahaa oo waa ki yidhi wamaa rabu alcaalamiin marka ilaahay jiritaankiisa waa dafirayay maa calimtu lakum min ilaahin hayrii laakiin dafiritaankaa uu dafirayay waxay ahayd madax adayg bay ka ahayd oo markaa juxuud samaynaayo laakiin qalbiga waa ka garanayay inuu ilaahay jiro waxaana u daliila inuu qalbiga ka garanayay qawluhu tacaala wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa afkay ka dafireen wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum nafahooduna waa yaqiinsatay afka wuxuu ka dafirayaa xadgudub iyo kibir daraaddeed ayuu dafiray marka waxa weeye waxay ka ahayd canaad iyo madaxday nabi muuse markuu la hadlaayey muxuu ku yidhi qaala laqad calimta ma anzla haulaai ilaa rabu samaawaati walardi basaa'ira wainii laadunnuka ya fircawn mahbuura qaala muuse waxa uu yidhi laqad calimta fircawna waad og tahay ma anzala haaulaa'i aayaadkaa inaanu soo dejinnin ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira rabbiga cirarka iyo dhulka iskale mooyaane abuuray mooyaane cid kale inaynay soo dejin waad og tahay iyagoy aayaadkaasi yihiin qaar markaa xaqa caddaynaaya oo iftiimaaya wa innii la adunnuka ya fircawnu mahbuura marka waxaa weeye nebi muuse wuxuu ku yihi laqad calimta maa anzala haulaai ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira idan rabbi waa garanayey cirarkiiyo dhulka inuu isagu abuurayna waa garanayey qalbiguu ka garanayey afkana waa ka dafirayey marka waxaa weeye wuxuu u jeedaa liyakuuna bidalika mubaayinan limadhabi ahli tactiil kuwa tacdiilka u saaxiibkaa fircawn iyo kuwa la midka ah ee afka ka dafiraaya aladiina laa yuhbituuna saanican kuwaasaan saanic sugayn bimacnaa khaaliq markaa yani ashyaada abuuray kuwaan sugaynin si uga duwanaado tii koowaad ee rubuubiyada waa sheegay sooma ta labaad an yactaqida waxdaaniyatahu liyakuuna mubaayina bidalika madaahiba ahla shirki aladiina aqaruu bisaanici waashrakuu macahu fi lcibaadati hayrahu inuu ilaahay waaxidnimadiisana ictiqaadiyo bimacnaa cibaadada inuu keli la yahay oo keligii in la caabudo inay tahay waxdaaniyuu ka cabbiray yacnii lafdiga uluhiye kama cabbirin ee hadda waxaynu sugaynaa taqsiimkaa saddexda a baynu sugaynaa aliimaan billaahi inay koobsanayso ibnu batana tuu tilmaamaya waa taas tuu tilmaamaya waa taas an yactaqida waxdaaniyatahu waataani ka labaad shayga kale ee labaad an yactaqida waxdaaniyatahu ilaahay waaxidnimadiisa inuu ictiqaadiyo liyakuuna mubaayinan bidalika si uu taa ugaga duwanaado madaahiba ahli shirki kuwa shirkiga u helkaa madaahibtooda aladiina aqaruu bisaanic kuwaasoo khaaliqa qiray wa ashrakuu macahu fi lcibaadati hayrahu laakiin cibaadadii cid kale la wadaajiyey si uu kuwaa uga duwanaado bimacnaa waa cibaadadii si aanu cid kale ilaahay ula caabudin marka waxa waa tawxiid aluluhiya tay ahlucilmiga qaarkood ka cabiraan ama tawxiid alcibaada ay ka cabiraan ahlucilmiga qaarkood wahaalisu ka saddexaad ta saddexaad an yactaqidahu mawsuufan biasifaati alatii laa yajuusu an yakuuna mawsuufan biha min alcilmi waalqudrati waalxikmati wa saa'iri maa wasafa bihi nafsahu fii kitaabih inuu u ictiqaadiyo inuu ilaahay ku sifaysan yahay sifooyinka aynay bannaanayn si kale inuu ku sifaysan yahay mooyaane sifooyinkaasoo markaa ay ka mid yihiin ilaahay ogaalkiisa cilmigiisa awooddiisa xikmadiisa iyo shay waliba meeshuu ku habboon yahay inuu dhigo iyo wasaa'iri maa wasafa bihi nafsahu fii kitaabih iyo waxa kale uu ilaahay isku sifeeyey ee uu kitaabkiisa ku sheegay id qad calimna marka taasina waxay tilmaamaysaa tawxiid alasmaa wasifaat yani marka ayuu tilmaamay sifooyinkii buu tilmaamay asmaadiina waa la mid asmaada lafteeduna waxa weeye si sifannimo ah way u soo aroortaa oo inta waxa weeye asmaada allah ka dambayso o dhan mar baa sifaad laga wada dhigaa marka calaa haada dee asmaadii sifaadna waa noqonayaan sifana waa yihiin isimna waa yihiin ism walibana waatay culammadu yidhaahdaan culamaa lictiqaad kullu ismin min asmaai illahi yatadamanu sifatan walaysat kullu sifatin min sifaati illahi tatadamanu isma magac kastoo magacyada ilaahay ka midi wuxuu koobsadaa sifo laakiin sifo kasta oo sifaadka ilaahay ka midii magac ma koobsato marka macnihii caamsanaa ee sifadu soo qabtay id qad calimnaa ana kaiira miman yuqiru bihi wa yuwaxiduhu bilqowli lmuطlaqi waxaanu ogaanay buu yidhi ibnu bada in in fara badan oo ka mida miman yuqiru bihi cidda ilaahay qiraysa wa yuwaxiduhu keliyeynaysa bilqowli lmuطlaqi ku keliyeynaysa qad yulxidu fii sifaatih inuu ilxaad ku samaynayo ilahay sifaatkiisa fayakuunu ilxaaduhu fii sifaatihi qaadixan fii tawxiidihi wuxuu noqonayaa ilxaadka uu sifaatka ku samaynayaa mid waxa weeye tawxiidkiisii dhaawacaya ayuu noqonaya walianna najid allaha tacala qad khaaطaba cibaadahu biducaa'ihim ila اctiqaadi kuli waaxidatin min hadihi اhalaai waliimaani biha waxaanu ogsoonnahay inuu ilaahay kula khitaabo oo kula hadlay addoommadiisa ee yeedhmada uu ugu yeedhaayo caqiidaynta la caqiidaynayo la ictiqaadinayo ilaa ictiqaadi kuli waaxidatin min hadihi اhalaai waliimaani biha saddexdaa mid kasta oo ka mid ah in la caqiideeyo ilaahay addoommadiisa waa ugu baaqay oo waa amray faama ducaa'uhu iyaahum ila aliqraari birabbaaniyatihi wa waxdaaniyatihi falasna nadkuru haahuna lituulihi wa sacati alkalaami fiihi walianna aljahmiya yaddaci linafsihi aliqraara bihima wain kaana jaxduhu lisifaati qad abطala dacwaahu lahuma waxa uu yidhi baaqista uu ilaahay addoommadiisa ugu baaqay ee amray inay rabaaninimadiisa ama rubuubiyadiisa qiraan iyo inay waxdaaniyadiisa oo uu cibaadadii uga jeedo ay qiraan halkan kuma sheegayna buui tafaasiisheeda waayo hadalkeeda ayaa dheer ruuxa jahmiga ahina ee jahmi ibnu safwaan u abtirsaday ee bimacnaa ariiqadiisii raacay yaddaci linafsihi aliqraara bihima wuxuu u sheeganayaa yani naftiisa qirisuu qiraayo ayuu markaa sheeganaya wuxuu sheeganayaa qirista uu qiraayo rabbaaninimada iyo waxdaaniyada oo ah markaa cibaadadii twxiid اlcibaada iyo twxiid arububiya wain kaana jaxduhu lisifaati qad abطala dacwaahu lahuma haba ahaato sifaatka dafirista uu dafiray mid burisay sheegashada uu labadaa sheeganayo hadalkaa dheer aynu soo naqlinay ee fasirnay ibnu bata oo culammadii qarnigii afraada saddex boqol iyo toddoba iyo siddeetan dhintay baa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa la yidhahda alibaana ayuu markaa ku sheegay sheekh cabdirazaaq alqowl sadiidka waxa uu kaga soo rarayaa inuu waxa weeye mukhtasarka ibaanada iyo mutawalka labadaba inay ku taallo makhduuda ayaanu ka soo naqliyey lakiin kitaabka calaa kulli xaal waa la taabacay makhduuda laakiin uu ka soo naqliyay raqamkeeda waxa uu yidhi waa markaa safxadda lix boqol iyo saddex iyo sagaashan ilaa lix boqol iyo afar iyo sagaashan calaa kulli xaal ibnu bata keligii ma sheegin culamo kaleoo ka horraysa iyo kuwo ka dambeeyaba waa sheegeen ahlucilmi badan baa sheegay ahlucilmiga markaa sheegayna waxaa ka mid a ibnu jariir atabari ayaa ka mid a oo noocyada tawxiidka waa sheegay mawaadic fara badan oo kitaabkiisa tafsiirka ka mida baanu ku sheegay waxaanu ahaa culammadii qarnigii saddexaad saddex boqol iyo saddex hijriyadu markay ahayd buu dhintaan filaya waxa uu odhanayaa rawa abari can mujaahidin anahu qaal fii qowlihi tacaala waantum taclamuun fala tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuun markaasaa mujaahid baa waxa uu yidhi waantum taclamuuna anahu laa nidda lahu fi tawraati walinjiil uma qaal qaala abu jacfar waaxsibu ana aladii dacaa mujaahidan ila hada ta'wiili waidaafati dalika ila anahu khitaabun liahli tawraati walinjiili duuna gayrihim adannu minhu bilcarabi anaha lam takun taclamu ana allaha khaaliquha waraasiquha bijuxuudiha waxdaaniyata rabbiha waishraakiha macahu fi lcibaadati gayrahu waina dalika laqowlun yacni sheikhu hadal ghariiba ayuu u nisbeeyey mujaahid oo mujaahid baa waxau yidhi waa antum taclamuuna idinkoo tawraad iyo injiil ku garanaayo inaanu ilaahay wax nida wax u dhigma oo la midi inaanu jirin idinkoo tawraad iyo injiil ku garanayo markaasuu sheikhu wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa dee malaha mujaahid baa waxa uu is yidhi dee carabta kale markaa may qirsanayn ilaahay inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo cid u dhigantaa oo xaggaa kala midi inayna jirin laakiin calaa kulli xaal waxaa la odhan karaa taasi waa jawaabtii ibnu jariire laakiin mid kale waxaynu ku jawaabi karnaa waxaa dhici karta inaanu takhsiis uga jeedinee tamhiil uga jeeday ahlucilmiguna in fara badan bay isticmaalaan oo aayaddu macnahay sheegayso wakhtiyada qaarkood wax ka khaasan baa dhici karta inay yacni tilmaamaan wax gaara iyadoo aayaddu ka caamsan tahay waxayna uga jeedaan tusaalayn bay u jeedaan laakiin inay ku xasirinayaan oo leeyihiin waa wada caynkaa ayna uga dan lahayn mujaahidna waa ka aqoon badnaa inuu is yidhaahdo yacni waxa weye mushrikiintu may qirsanayn ilaahay waxdaaniyadiisa bimacnaa rabbinimadiisa khaaliqnimadiisa raasiqnimadiisa aqwaal kale oo badan oo uu leeyahayna waa jiraan oo caddaynaya inuu markaa taas ogaa oo uu garanayo aqwaal kale oo badan oo markaa sidaas tilmaamayaana waa jiraan inaynu dib ka tilmaamanaaba laga yahay aqwaasha qaarkood dabeed waxa u yidhi ibnu jariir walaakina allaha jalla hanaa'uhu qad akhbara fii kitaabihi canha mushrikiintaas أنها كانت تقر بوحدانيته غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيها ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها مشرك العرب أنها كانت تقر بوحدانيته إلهي واحد نمدي سوي قيل كرتي مشركين تاس ابن جرير الطبري باله علماء قرن يصدح هذا غير أنها تشرك في عبادته لكن إلهي عبادتي سه بيشركك سمين كرتي ما كانت تشرك فيها وحي شركك سمين كرتي بيشركك سمين كرتي laakiin waa xidnimada ilaahay inuu keligii wax abuuro wax arsaaqo oo keligii wax dabbero yani way qirsanaayeen faqaala jala hanaa'uh walain sa'altahum man khalaqahum layaquluna allah وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فالذي هو أولى بتأويل قوله وأنتم تعلمون إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله وأنه مبدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين ولم يكن في الآية دلالة على أن الله جل ثناؤه عنى بقوله وأنتم تعلمون أحد الحزبين بمعنى وحوى أهل الكتاب إنه أتشيدي حزب وقت ما أهل الكتاب مشركين تكلنا حزب وقت ما لبدا حزب مدكود إنه أتشيدي wax dalaalo ah wax ku tusinaya looma hayo ee way ku wada dhacaysaa bal makhraju lkhitaabi bidalika caamun waa caam linnaasi kaafatan lahum liannahu taxadda annaasa kullahum biqowlihi yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum an yakuuna ta'wiiluhu ma qalahu ibnu cabbaas waqataada min annahu yacni bidalika kulla mukallafin caalimin biwaxdaaniyati illahi waannahu laa shariika lahu fii khalqihi yushraku macahu fii cibaadatihi gayruhu kaa'inan man kaan من الناس عربيا كان أو عجميا كاتبا أو أميا تفسير الطبري مجلد ككواد صفحة اللببقل على كل حال طبعات وكل الدوينهين لكن واحد كو علامة صنيسا آيات كسورة البقرة وقوه الرأية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آيات تفسير كيدا أيكو كينيا هذا لك رب ذنب ليه ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري وحو يري فاعبدوه يسوى فصيلة وحو يري يقول فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة وأفردوا له الألوهة والربوبية بذلة منكم له دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة تفسير كطبري مجلد كاللحاد صفحة الشنبق يصدم سورة يونس لحد يدم في الأيام فاعبدوه آيات تفسير كذا آه مركا وحوية وحوية فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة marka wa akhlisu lahu alcibaada marka waxa weeye wa afridu lahu aluluhata walrububiyata tawxiid aluluhiya tawxiid arububiya labada waa tilmaam waxa kale uu yidhi marka ibnu jariir atabari wa ifraadu rububiyati lahu walcibaadati duuna alawhaani walasnaami waalaaliha rububiyada in ilaahay loo keli yeelo iyo walcibaadati cibaadada loo keli yeelo cibaadaduna waa uluhiyadii duuna alawhaani walasnaami waalaaliha mujaladka koowaad ee markaa tafsiirka tabari safxadda boqol iyo shan iyo sagaashan waxaa kaloo ibnu jariir atabari uu yidhi waladii araada ibnu cabbaas in shaa allahu biqowlihi fii ta'wiili qowlihi ucbuduu rabbakum waxiduuhu waxiduuhu buu ku fasiray cabdillahi ibnu cabbaas oo waxaa laga sheegay cabdillahi ibnu cabbaas inuu yihi kullu cibaadatin fi lqur'aani fahiya tawxiid cibaado kastoo qur'aanka lagu sheegay waa tawxiidka bimacnaa waa tawxiid alcibaada in ilahay cibaadada loo keli yeelo saas aawadeed waxa uu ku fasiraa يعني اعبدوا ربكم waxaa looga jeedaa ay wahiduhu ibada u kaliyeeya marka tawxiid ibadu tilmaamaya wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun bay ku fasireen yani abdullah ibn abbas iyo marka waxa weeye salafka marka baadhi kale kamidi marka ibn ibn jarir at-tabari waxa uu wahiduhu wuxuu uga jeedaa ay afridu ta'ata wal ibadata li rabbikum ibadada u kaliyeeya oo wahida marka tawxiid al ibadati lillah buu tilmaamaya duuna saa'ir khalqi mujalladka koowaad safxadda boqol iyo lix iyo sagaashan ayuu sidaas ku tilmaamay ibnu jariir atabari culammada markaa tilmaantay waa fara badan tahay ahlucilmi badan baa markaysagaa tilmaamay tafaasiirtoodana markaysaga waxaa ku ishaaray macnaha ay tilmaameenna macno xaqa weeye arrinka ku saabsan yacni waxaa weeye mushrikiintu may qirsanayn ilaahay jiritaankiisa oo jaahilkiisa qaaf la odhan jiray oo xarxariiqay aayaadkii qur'aankana waa soo sheegnay ee diidaayey macnaha radinaayey waxaana ka mida wamaa yu'minu akaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun waxa uu ku doonay inuu kaga jawaabo jawaab liidata waxa uu yidhi aayaadkan marka la weydiiyo oo loodha la yidhaahdo yaa abuuray cirki iyo dhulka xujadu markay ku caddaato bay iska odhan jireen laakiin ma ay caqiidaysnayn oo ma rumaysnayn fircawn baa ilahay inoogu sheegay wasdayqanata anfusuhum dulma wa culuwa iyo inuu qalbiga ka garanayo qaal laqad calimta ma anzala haulaa ilaa rabu samaawaati walardi basaa'ira ya mushrik alcarabna waxa weeye way qirsanaayeen ilahay jiritaankiisa qasas fara badan baana ku tusinaya waxaa ka mid ah cabdulmuطalib nebiga awowgii sala allahu alayh wasalam carabi waxay ku sugnayd buu ku sugnaayoo shirkiga ah markii abraha ciidankii xabashidu markay ku soo duuleen kacbada geel cabdulmuطalib leeyahay oo laba boqola ayuu xaraystay ninkii abraha la odhan jiray markuu xaraystay ayaa waxaa u soo ergeeyey cabdulmuطalib markaasaa nin qurux badan buu ahaa haybad badan markaasuu soo dhoweeyey wuxuu ka xishooday markaysaa markaa waxa weeye inuu yidhaha rakuubka ila soo ful markaasuu dhulka fadhiistay oo uu yidhi intuu maradiisii gogolay inugula soo fadhiisa halkan maxaa kuu daran markaasuu yidhi geelan markaad xaraysatay baan leeyahay geela inaad isiisaad doonaya markaasuu wallahi inaan ku xaqiro kama suulin markii hore waad ila weynayd lakiin hadda waad ila yaraatay markaan ku arkay waad ila weynaydo dee waxaan isitolom wuxuu kaala hadlayaa xaggii kacbada iyo xaggaa aniguna waxa weeye baydkii laydinku xurmayn jiray baan doonayaa inaan dumiyo kacbada adna waxaad i weydiinaysaa halo halaad i weydiinaysa markaasuu ku yidhi ana rabulibil walilbayti rabban sayamnacuh walilbayti rabbun sayamnacuh yacni waxau yidhi anigu rabbii waxaan u ahay bimacnaa geelan baan leeyahay kacbadana waxa leh rabbi kuu diidi doona ayaa la kurbadu markay weynaato o dhibaatadu weynaato asnaamtooda may baryi jirin allah oo keliya ayay baryi jireen taasna waxaa laynoogu sheegay aayaad fara badan oo qur'aanka ku soo arooray ayaa laynoogu sheegay laakiin dhibaatadu intay sahlan tahay waxyaalo kale waa baryi jireen ilahay wuxuu yidhi faida rakibuu fi lfulki dacw allaha mukhlisiina lahu diina falama najahum ila albari ida hum yushrikuun yani wakhtiga waxa weeye ay doonyaha markaa fuulaan oo dhibaatadu ay ku weynaato allah oo keliya ay baryi jireen dacw allaha mukhlisiina lahu diin ilahay inay caqiidaysnaayeen bay kutusinaysaa wax allo wixii kale waxay odhan jireen waxba tari maayeen maanta dacw allaha mukhlisiina lahu diin falama najahum ila albari ida hum yushrikuun marka haddana barriga loo soo badbaadiyo loo soo yani samata saaro ayay haddana shirkigii halkii ka wadi jireen oo gaalnimadii ay la iman jireen aayaadka mawduuca ku saabsanna waxa way waa fara badan yihiin xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayibati wafarixuu biha jaءatha riixun caasifun wajaءahum اlmawju min kuli makan wadanuu anahu muxiiطa bihim dacwu اllaha mukhlisiina lahu diin waxa laynoo sheegaya waxa weeye wakhtiyada dhibaatadu ay daraato inay allah oo keliya yani marka ay baryi jireen marka sidee loo odhanayaa ilahay wujuudkiisa may qirsanayn ninka cabdulmuطalib la yidhaahdaana shirkigii iyo gaalnimadii buu ku dhintay alcallaama ibnu jawzi waxa uu soo rarayaa ijmaac muslimiintu ay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin inuu shirki iyo gaalnimo ku dhintay ayuu alxaafid ibnu jawzi alxambali uu soo raraya oo culammadii qarnigii lixaad ah marka taasina waxay tilmaamaysaa sida waxa weeye ay u qirsanaayeen ilaahay jiritaankiisa iyo inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo mudabbir yahay waxaa kaloo intaa raaca wakhtiyada ay talbiyaysanayaan waxay odhan jireen labayk allaahuma labayk marka ilahay inay u xajinayan baa kutusinaya axaadiista saxiixa bay ku soo aroortay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak sidee loo odhanaya waxa ilahay jiritaankiisa may qirsanayn iyo inuu keligii khaaliq yahay oo raasiq yahay waxay odhan jireen waa ku ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba labayka laa shariika lak ilaahu shariik musaawiyo kuu dhigma malihid ilaa shariikan haddii laga tegi waayo wadaaga yaro adiga kuu sugnaaday oo isagu kaa hooseeya oo waa sida iyo qurbo markaysa waxa markaa marka laguu soo dhowaanayo wax lagu soo mariyo kaa mooyaane mid madax bannaan ma lihid oo kula siman laa shariika laka bay odhan jireen markaasay ka daba keeni kara ka daba keeni jireen ilaa shariikan waa laka dee waxaa laga yaabaa saqaaf iyo asxaabtiisu inay odhan lahaayeen kuwaasi waa muslimiin waa suurowdaa cish rajaban tara cajaban baa la yidhi a cimrigaaga oo dheeraadaa geel dhalaayana waa ku tusaa buuri marka waxa weeye waxay odhan jireen ilaa shariikan huwa laka tamliku wamaa malak ilaahoo wadaaga yaroo adiga kuu sugnaaday mooyaane wadaaga madax bannaanoo kula siman ma lihid tamliku wamaa malak ilaahay ou tamliku adaa mulkiyo kaa leh wamaa malak wamaa malak culammadu marka waxa weye laba tafsiir bay saareen in la yidhahdo maadu waa naafiyo iyo in la maadu waa mawsuul haddii la yidhahdo waa mawsuul waxay noqonaysaa ilaahay ou adigaa mulkiya isaga iyo waxa uu leeyahaybaa adigaa leh ee isagu marka waxa weeye wax markaa madax bannaan oo mustaqila ma laha ciddi wax la-eg kulay ku tahay saa waa loo fasiray si labaadna culammadu waa u fasireen oo waxay dhahan maadu naafiye inay tahay weeyo tamlikuhu ilaahow adaa mulkiya yacni khalqigaba wamaa malaka isagu waxba ma mulkiyo wuxuu leeyahay ma jirto kaasi sidaana ahlucilmiga qaarkood waa u fasireen marka iyagoo caynkaa leh ayaa waxa weeye saqaafi asxaabtiisi ay leeyihiin marka ilaahay jiritaankiisiiyo inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo maalik yahay may qirsanayn waa arrin baaila wey culammada salafka way ishaareen oo marka ay fasirayaan wamaa yu'minu akarahum billahi illaa wahum mushrikuun badankoodu ilaahay markaa ma rumaynaya iyagoo mushrikiina mooyaane waxa uu ibnu jariir aabari odhanayaa yaquulu tacaala dikruh wamaa yuqiru akaru haulaai aladiina wasafa caza wajalla sifatahum biqowlihi waka'yi min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun billahi anahu khaaliquhu waraasiquhu wakhaaliqu kuli shayin ila wahum bihi mushrikuuna fii cibaadatihim alawhaana waalasnaama waاtikhaadihim duunahu arbaaban wazacmihim ana lahu walada tacaala allahu cama yaquuluuna wbinaxwi aladii qulna fii dalika qaala ahlu ta'wiil bimacnaa waxa uu tilmaamaya qirista ay qirayaan ilaahay inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo shay kasta abuuray ma qirayaan iyagoo mushrikiina mooyaane oo cibaadada shirkiga ku samaynaya markaa laba jaha weeye xagga yacni khaaliqnimada iyo raasiqnimada way qirayaan xagga cibaadadana shirki bay ku samaynayaan sida aanu dhibaynay ahlu taawiil ku sheegeen buuri markaasuu cabdillahi ibnu cabbaas iyo cikrimiya mujaahidba ka keenay oo innagii nidhi hadal mujaahid leeyahay oo uu tilmaamayo inay mushrikiintu qirsanaayeen ilaahay jiritaankiisa oo wax abuuro oo arsaaqo oo wax dilo yani marka waxa weyaan ayaa jira marka ibnu jariir laftiisaa kuso aroorinaya tafsirka aayadda oo waxau yidhi ibnu cabbaas waxa uu yidhi min iimaanihim ida qiila lahu man khalaqa asamaawaati waman khalaqa alarda waman khalaqa aljibaala qaaluu allaahu wahum mushrikuuna iimaankooda waxaa ka mid a haddii la yidhaahdo yaa abuuray samada yaa dhulka abuuray yaa buuraha abuuray waxay odhanayaan ilaahay baa abuuray haddana shirki bay samaynayaan cikrima waxa uu yidhi tas'aluhu man khalaqahum waman khalaqa asamaawaati waalarda fayaquuluuna allahu fadalika iimaanuhum biاllaahi wahum yacbuduuna hayrahu shirkiguna waa cibaadada ilahay hayrkii ay caabudayaan wa can mujaahidin anahu qaal iimaanuhum qowluhum allahu khaaliquna wayarzuquna wayumiituna fahada iimaanu maca shirki cibaadatihim hayrahu marka sidaas aawadeed diidis uu diidaayey kama ahayn mujaahid ee tamhiil baa hadalkii uu ka ahaa waxayna culammadu yidhahdaan likulli jawaadin lahu kabwa marka ibnu jariir malihiisaas yani uu ka maleeyey mujaahid waa ku qaldamay isaga laftiisaana wax burinaya keenayoo tafsiirka aayaddan buu ku keenay qowlka mujaahide uu ku qiraayo inuu mujaahid qirsanaa mushrikiintu inay markaa qabeen ilahay inuu khaaliq yahay oo raasiq yahay oo mudabbir yahay laakiin shirkigu inuu yahay fahada iimaanu maca shirki cibaadatihim hayrahu wa can cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam taabiciintii markaa saxaabadii buu ka soo arooriyey cabdillahi ibnu cabbaas xabrulumma cikrima iyo mujaahid waa taabiciintii cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam waxa weeye siqaaru taabiciin inuu yahay baan filaya calaa kulli xaal hadduu noqon waayana waa atbaacu taabiciin buu ka mid yahay lakin waxaan ku rajawaynaa inuu yahay marka min siqaari taabiciin qaala laysa axadun yacbudu maca allahi hayrahu ila wahuwa mu'minun billah u fiirsaada cibaarada marka cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu aslam oo culammadii salafka ah saddexdii qarni ka mid a laysa axadu yacbudu maca allahi hayrahu ila wahuwa mu'minu biاllahi wayacrifu ana allaha rabbuhu waana allaha khaaliquhu waraasiquhu wahuwa yushriku bihi marka waxa weeye ibnu jariir aطabarina wa inagii hadalkiisa hore usoo aragnay oo odhanayo kaanat tuqiru bilwaxdaaniyati hayra annaha tushriku waxdaaniyana waa qiraysay haddana shirki waa samaynaysay waxdaaniyaday qiraysana waxay ahayd waa waxdaaniyada xagga rububiyada marka waxa weye bidaca u ibnu taymiya la yimi ma ahee culamadii salafkaasaa u tilmaamay adilada kitaabka iyo sunnaduna waa kutusinaysa alaa tara kayfa qaala ibraahimu afara'aytum ma kuntum tacbuduuna antum waaaba'ukum alaqdamuun fainahum caduwun lii ila raba alcaalamiin qad carafa anahum yacbuduuna raba alcaalamiin maca ma yacbuduuna qaala falaysa axadun yushriku ila wahuwa mu'minun bihi hadda cabdiraxmaan ibnu zayd ibn aslam baa leh falaysa axadun yushriku ila wahuwa mu'minun bihi alaa tara kayfa kanat alcarabu tulabbii taqulu labayk allahuma labayk labayka laa shariika lak ila shariikan huwa laka tamliku wa malak almushrikuuna kanuu yaquuluuna hada ibnu jariir aabari baa kusoo naqlinaya aayadda tafsiirkeeda wamaa yuminu akaruhum bilah ila wahum mushrikuun kullu hadihi nusuus waa diidayaan oo macnahoodii way taxriifinayaan marka calaa kulli xaal waxaa kaloo aan tilmaamaynaa hadalkoodu inuu baatil yahay caddaatay mutakalimiinta ashaacirada ah ee ay uu daafacayo saqaafka jaahilka ahi iyo ragga kale ee markaa waxa weeye ka sii liitee isaga wax moodaaya iyaga laftoodu tawxiid kama qaybiyaan ma taqsiimka ahlusunnun baa belee ashaacirada laftoodaa qaybisay kutubtoodayna ku qaybisay ee qaybinta ay qaybiyeenna waxay ku taallaa musanafaadkooda iyo kutubtooday ku taallaa in la qaybiyo oo anwaac u qaybsamo saddex qaybooda waxay ku taallaa fii kutubihim waxaana ka mida markaa kuwooda qaybiyey shahrastaani baa ka mida bayjuuri baa ka mida waxaa ka mida waxa weeye kuwa markaa qaybiyey abulbaqaa alkafawi ayaa ka mida ibnu taymiya waxa uu yidhi faina caamata almutakalimiin aladiina yuqiruuna atawxiida يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع متكلمين تبقى رأيا فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له سبا وحوايا وابن تيمية كسر النقلية بين كتب تضغو تعالى وشهر الستاني وحوكورنا يا ملل والنحل وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له الملل والنحل مجلد ككواد صفحة لبا إيا أفرتا بيجوري أيا إساقنا قيبية ومتكلمين تكمدا عقو قيبين يا رسالة إسامركا كصابسا توحيدك سبع العقائدك كمدك سبع العقائدك وحوى يكويا لا مجموع مهمات المتون بيجوري وحورنا إياه ومن كبار الأشعرية ويجب في حقه تعالى الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال ومعنى الوحدانية في الصفات أنه تعالى ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين وهكذا وليس لغيره صفة تشابه صفته تعالى ومعنى الوحدانية في الأفعال أنه ليس لغيره فعل من الأفعال فعل من الأفعال وضدها التعدد مركب وحوية وحو تلمامي صدح وحدانية من لقرية وحدانية الذات وحدانية الصفات يا وحدانية الأفعال مركي يلاهدين وحدانية الصفاتنا وحي وجهدان صفاتك مركا وحوية تعطيلك أي تعطيلين أيان أي سوق ذا قرية وحانا مركا صدح النوع ولبا أقول موقد بدن توحيد الأفعال عبارة كرو كسر إحسان أدين سوق هذا أبو البقاء الكفوي وعلماء أشاعر ذا كم يدي وحوي waxaa la yidhahdaa abulbaqaa ayuub ibnu muusa alxusayni alkafawi waxa uu dhintay kun iyo afar iyo sagaashan markay hijriyadu ahayd culammadii qarnigii koob iyo tobnaad ayuu ahaa waxa uu yidhi waclam ana atawxiida alaau maraatiba yaa ku bayaamiyey waxaad ogaataa buu yidhi tawxiidku inuu saddex martabo yahay waclam ana atawxiida alaau maraatiba waaxid martabatu tawxiidi اdaat wa huwa maqaamu اlistihlaaki wاlfanaa'i fi اllahi falaa mawjuuda fi اlxaqiiqati ila allah مرتبة توحيد الذات لبا ومرتبة توحيد الصفات وهو أن يرى كل أن يرى أما أن يرى لبا ميد والبا لورن كرا أن يرى هدي لا كل أن يرى هدي لا كل هو أدون كي نقنيسا مركا هدي مسمى الله لقيه وهو أن يرى كل قدرة متفرقة في قدرته الشاملة وكل علم مضمحلا في علمه الكامل بل يرى كل كمال لمعة من عكوس أنوار كماله صدح ومرتبة توحيد الأفعال وهو أن يتحقق ويعلم بعلم اليقين أو بعين اليقين أو بحق اليقين ألا مؤثر في الوجود إلا الله وقد انكشف ذلك على الأشعري وتحقيق مذهب الحكماء أيضا هو هذا فالصالك بهذه المرتبة يكل أموره كلها إلى الفاعل الحقيقي نوع جبر كجرة وأشاعر وحمرك عقيدة كجرة عقيدة الجبرية وحكمت أي صقري ساساوده waxay leeyahay faacilka xaqiiqiga waa ilaahay baatilna weyn aan kala yiraahdan baatil weeye illa yiraahdo wax kasta faacil xaqiiqiga ilaahay baa subhan allah amma yasifun aqeedatu al-jabariyya weey saasaawade ayaa raazi oo kamid culimada ashaacirada waxa uu yiri insaanku waa majbuur fi surati muxtaar qofku muuqaal kamid wax kala dooranayo uga eegyahay laakiin xaqiiqadiisu waa inuu majbuur yahay oo khasban yahay xaqiiqadu waa aynkaas weey فاعل حقيقي إلهي أنباءه وحي إسلاح ذي وحكد لشتان جبريد يا شاعر ذبا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما أدقانين وقت قد وحقني سي لكن إلهي باقني وركا أي شيء يانا وحوي وور باطلة استدلال كأي ودليشان يانا باطلة آيات وحق معناها اللغة شيئا وحق لكن استدلال كأي ودليشان أي باطلة وحي ودليشان يانا فعل كستا إلهي وحقيقة وقدعان حقيقة إلهي وقدعان bal hadda siday sheegayaan aan u soconno caqiidadooda waxaa ka laazimaysa in la yidhaahdo wamaa sallayta id sallayta walaakina allaha salla wamaa sumta id sumta walaakina allaha saama wamaa zanayta id zanayta maxay odhan doonaan talow wamaa kafarta id kafarta maxay ku hadli doonaan talow marka waxa weeye haddii la yidhahdo ficil kasta ilahay uu xaqiiqo uga dhacaa war sinada iyo dulmiga iyo liwaadkuma ilahay uu xaqiiqo uga dhacaa bilaahi calaykum bal waxaa lagu hadlaya day subxaana allahi camaa yasifuun in la yidhahdo ficil kasta ilahay uu xaqiiqo uga dhacaa baatil weeye qof muslimi wuxuu odhan karana maaha waxyaalo fara badan oo rabbi ka nasahan yahay baa jira addoommada in la yidhahdo afcaashu xaqiiqo ugama dhacday ficil kastaaba ilaahay buu xaqiiqo uga dhacaa waa sida hadda abulbaqaa alkafawi inoo tilmaamayo ashaacirada ka mid iye baatil weeyaan yakilu umuurahu kullaha ila alfaacil alxaqiiqiy bimacnaa waxa weye faacilka xaqiiqi waa allah addoonku waa faacil majaazi ah baatil weeye waa faacil xaqiiqiya addoonku ficilka uu samaynaya xaqiiq ahaan buu u samaynaya xaqiiqada zinadu isagay ka dhacaysa ee ilahay xaqiiq ahaan uga dhici mayso wahaakada ahlu sunnadu haddaba waxay kaga jawaabeen mar sidaa waa ku ifxaamiyeen oo waxay yidhahdeen macaanida ka laazimaysa waa macaanida baatilka ah mar labaad waxay kaga jawaabeen in la yidhaahdo ramyigu wuxuu leeyahay bilow iyo dhammaad ridista faraha laga saaro oo la liishaamo oo la sii daayaa waa ramyi barta inay ku dhacdaana waa halkuu ku dhammaanayay marka waxa weeye isaabe iyo xadfi baa la kala yahay fii lughati alcarab marka macnuhu muxuu u dhacayaa wamaa asabta id xadafta walaakina allaha asaaba barta maad asiibsiin markaad farahaaga ka saartay eed sii daysay eed ridday laakiin ilaahay baa barta asiibsiiyey ahlu sunna waljamaca saasay u fasireen marka waxaa weeye abulbaqaa alkafawi hadalkiisii buu sii watay ilaa uu ka yidhi hadal dheer weeye wاlwaaxidu ida اstucmila min غayri taqadumi mawصufihi uriida bihi almutawaxidu fii datihi waida ujriya calى mawصufihi uriida bihi almutawaxidu fii صifaatihi wamacna axadiyaة اllahi anahu axad اdaati ay laa tarkiiba fiihi aصla wamacna waxdaaniyat اllahi anahu ymtanicu an yushaarikahu shayء fii maahiyatihi wa صifaati kamaalihi waanahu munfaridu biاliijaadi wاtadbir اlcaami bila waasiطaةi walaa mucaalajaةi walaa muasira siwahu fii ahari ma cumuuman ba iska hadalkiisii hadalka wuxuu ku odhanayaa dheer alkuliyaat معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الأشعري الكفوي أردنتي كن إيو أفر إيا سقاشا مركي هجريد وأحي لكن مع الأسف وحانا السوق إن رقم كي كقد عيسو لكن نسخة كل أنا أركي مجلد وين وي وأنا كتاب سيدي معجمة سيدات كوهي ليسا وحي تهي مادة وحداء يتصو ساريسا ومرتب على حروف المعجب مرتب ويهي marka haddaad hesho maadada waxada ayaad soo saaraysaa halkaasuu ku keenaya marka waxa uu tasriixiyey waclam ana liltawxiidi alaa maraatiba ana liltawxiidi alaaa maraatiba tawxiidkii saddex martabuu leeyahay buuri tawxiid اdaat tawxiid alafcaal iyo tawxiid asifaat marka iyaga laftoodu waa qaybiyaan taqsiimka uu diidayo saqaaf iyo kuwa marka waxa weeye aan dhaamin ee ka sii liita ee isaga wax moodaya marka taqsiimka ay diidayaan ashaacirada laftooda uu daafacaya marka wax weeyaan yani qaybisa markay yidhaahdeen tawxiidkii saddex martabuu leeyahay oo waa tawxiid اdaat tawxiid صifaat iyo tawxiid alafcaal tawxiid اlcibaada waa ka tageen maxal agtooda kuma laha xaggay kaga tageen talow xaggay kaga hadlayaan ila kutub اlictiqaad waa kuwaasoo marka waxa weeye tawxiid اdaat iyo tawxiid صifaat iyo tawxiid alafcaal bay ku gaabsadeen ama waxdaaniyat اdaat waxdaaniyat صifaat iyo waxdaaniyat alafcaal tawxiid alcibaada lilah asalkii rusushu ku wada baaqaysay aayaadka fara badani ku yimaadeen adilada fara badani ku soo aroortay ee rasuul waliba uu yidhi allah oo keliya caabuda kelimatu tawxiid tafsiirkeeda xaqay uu ahaa laa macbuuda bixaqin ila allah yacni marka aayaadkaas adiladaasi ay ku soo aroortay xaggee la mariyey واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله marka allah oo keliya hala caabudo bay rusushu ku baaqaysa id jaaءathum الrusul min bayni أydihim وmin khalfihim an laa tacbuduu ila اllah wma arslna min qablika min rasuul ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana faacbuduun qul ya ahla اlkitaabi tacaaluu ila kalimaةi sawaaءin baynana وbaynakum an laa nacbuda ila اllah wala nushrika bihi شhayئa wla yتakida bacduna bacضa arbaaba min duni اllah rusushu waxay ku wada baaqaysay asalkaas rasuul kastaa muxuu lahaa اcbudu اllaha ma lakum min ilaahin غayruh tawxiid اlcibaada asalka sidaasee weyn xaggee agtooda ay ku taallaa laa maxala lahu min الtawxiid may sheegin saddexdii martaba kumay darin martaba afraad oo kalena markaa may sheegin waxaan tilmaamayaa hadalka waan idinku dheereeyey saqaaf ninka la yidhaahdaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam qaar ka miduu tacniyaa mucaawiye oo kale waxau yidhi waa munaafiq saxaabadii rasuulku caayayaa markaasaa kuwa ahlu sunno isku sheegaya kutubtiisii bay wasacayaan ninka saxaabadii rasuulka tacninaya ee mucaawiye munaafiqa ku sheegaya mucaawiyena wuxuu ka mid ahaa min asaxaabati alfudalaa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam fadliga lahayd buu ka mid ahaa nebiguna waa u duceeyey nebigu waa u duceeyey fadaa'ilna waa leeyahay fadaaisha caamka ee saxaabada u soo aroortayna waxa weeye waa markaa kuwaasna waxba ku leeyihin fadaa'il kaloo gaara u soo aroortayna waa leeyihin waa ta kale culammadii hore wax markaa inkiray taqsiimka tawxiidka ma jiraan haddiiba laga soo qaado in qarnigii siddeedaad uu bilaabmay ma jire ee horuu u jiraye oo culammadu weligoodba u qaybin jireen culammadii qarnigii waxa weeye siddeedaad maxay u inkiri waayeen bal qof diiday soo naqli oo yidhi tawxiidku ma qaybsamo laa subki baanad ka soo naqlinay walaa ibnu xajar baanad ka soo naqlinay walaa cid kale aanad ka soo naqlinay waxay ka mid tahay fitanka casrigani la yimi bay ka mid tahay culammaduna waxa weeye markaa yani talaqawhu bilqabuul marka waxa weye inkaarka la inkiraya taqsiimka tawxiidku waa bidco casrigan shan iyo tobnaad timi haddii waxa weeye qarnigii siddeedaad uu taqsiimka tawxiidku soo baxay inkaarka taqsiimka la inkirayaana qarnigii shan iyo tobnaad buu soo baxay bal ka soo naqli culammadii hore qaar baa waxay yidhahdeen xaamid marsuuq nin la yidhahdo ayaa qoray kitaab uu ku diidaayo laakiin xaamid marsuuq waa majhuulun laa yucraf lama garanayo waxaana loo badinaya saqaaf laftiisao marba magac isku magacaabayo inuu yahay sidaas iyadaa baa loo badinaya waayo kutubta qaarkood wuxuu ku qoraa markuu is yidhahdo masaa'isha qaarkood adaygay leedahay la yaabo ou is yidhahdo dadku waxa weye waa kula yaabi doonaan magaciisa waa ka beddelayo magac kaleu ku qoraa waxaa ka mid oo kale yani laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu kitaabka ku saabsan markuu qoraayey wuxuu u bixiyey xusnu lmaxaaja fi ana allaha laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu cunwaan noocaasuu ku magacaabay wuxuu yidhi waxa qoray yani nin buu magacaabay xusnu lmaxaaja fii bayaani ana allaha laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu waxaanu magac markaa kale ayuu ku qoray magaca kale uu ku qoray na waxa weye waa magac mustacaara ee isaga weeye ka qoray waxaana u daliila meelaha qaarkood oo kutubtiisa uu ku sardinayo ayuu kitaabkan ku dhex daray marka waxa weeye dadka odhanaya salafkii taqsiimkan ma tilmaamin oo waxaan salafkii markaa sheegin bay markaa la yimaadeen war boqolaal umuurood salafkii waa tilmaameenoo waa caddaynay aayaadkuna waa sheegayaan laakiin boqolaal umuuroodoo shirkiyaad ah oo aan salafki sheegin baa markaa la timaadeen hadday tahay wasaa'id in cibaadada waaside la geliyo oo la yidhahdo cibaadada waxaa lasii marinayaa cid kale culammaduna ay yidhahdeen man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida yadcuuhum wayatawakkalu calayhim wayas'aluhum ashafaacata faqad kafara ijmaacan faqad kafara ijmaacan man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaacan shaqii taqiyadiin baa yidhi oo ijmaaca soo naqliyey laakiin culammaduna qabuul bay kula kulmeen saas aawoodee kutubul marka xanaabila hadday tahay iqnaaca oo maraajicda xambaliga ka mida hadday tahay kitaabuulfuruuc oo ibnu muflix uu qoray hadday tahay waxa weye insaafka oo mardaawi qoray hadday tahay muntahal iraadaadka mid waliba waa soo naqliyey waana taqriiriyey waana maraajicdii muhimka ahayd xataa shaaficiyada qaar baa ka naqliyey oo ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa la yidhaahdo aliclaam biqawaaic alislaam waxa uu ku soo naqlinaya hadalkaas ibnu muflix isagoo ka soo naqlinaya man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ida yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaacan wax tacaqub la yidhahdan kuma samayn baynamaa uu hadallo kale tacqiibiyey marka halkaana inuu waafaqay ku tusinaysaa marar kale hadduu waxa weeye khilaafay waxa weeye ijmaacii la soo naqliyaa ku filan masalada istiqaasada amwaaddaa ka mida oo adiladu inoo sheegtay inay gaalnimo tahay in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walaw samicuu ma stajaabuu lakum wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum walaa yunabi'uka midlu khabiir salafkii axad laga soo naqlin maayo istiqaasada amwaadda sameeyey laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu axad salafkiiyo caynkaa yidhi lagama soo naqlinayo bal a'immadii lagama soo naqlinayo axad yidhi laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu qaar baa waxaa lagu yidhi maxaa u daliila yani laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu markaasay waxay yidhahan laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir aayaddaa noogu daliila aayaddu waxay tilmaamaysaa sifaatka ilahay sifaatka makhluuqa inayna shabihin laakiin ma tilmaamayso sifo kastaad makhluuq u taqaano ilaahay ka nafyi fahamkaasna waa faham qaldan oo qaar baa waxay is yidhahdeen sidaa ay sheegayaan bay aayadda u fahmeen markaasaa maxay yidhahdeen ilaahay mawjuudna maaha macduumna maaha waxay yidhi haddaan mawjuud nidhaahno dee makhluuqaadkii waan ku shabahno makhluuqaadkaa mawjuuda haddaannu macduum nidhaahdana dee waxaan jirin baanu ka dhignay marka laysa ka milihi shayin waxaanu ka daliishanaynaa ba yidhaha ilahay mawjuudna maaha macduumna maaha fahamkiina waa noocaas oo kale ya asxaab asaqaaf ya cubbaad alqubuur kuwiinna xabaalaha caabudow waa noocaas marka waxaa weeye ahlu sunnaha nahjigoodii iyo ariiqadoodii usoo noqda ahlu sunnahu waxay qabaan iimaanku inuu qowl iyo camal iyo ictiqaad yahay idinkuna kutubtiinna waxaa ku taalla macaashir alashaacira haddaad tihiin iimaanku inuu tasdiiq yahay markaasaad tidhaahdaan qowlku marka waxa weye ma soo guda gelaya iimaanka ma shardiba mise waa shatri aad tidhahdaan laba qowl baa ku jira agtiinana waxaa raajix ka ah inuu marka waxa weeye uu shardi yahay oo shardun liijraa'i alaxkaam inuu yahay ee aanu asalka iimaanka ka mid ahay acmaashii iimaanka waa ka saarteen imaamu shaaficina ijmaac wuxuu ku soo naqliyey culamo kaloo badanba iimaanku qowl iyo camal iyo niyo saddexdaa mid walba inuu yahay shaafici lama haysataan cabdulqaadir jaylaani culuwiga ilaahay waa qabay oo waxau i ilaahay inuu koreeyo kitaabkiisa qunyatu aalib ilxaq buu ku sheegay kitaab kasta uu ilaahay soo dejiyena waa ku soo dejiye rasuul kasta uu soo dirayna waa la soo diray cilmulhaybka waxaa u sugteen markaa makhluuqaadka qaarkood oo idinka yidhi cabdiqaadir markaa wax kasta waa ogyahay nebi moxamed sal allahu alay wasalam wax kastoo addunyada ka dhacaya ma oga waxa uu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiquuna can ummati asalaam ummadda nebiga sal allahu alayh wasalam ciddii salaamaysa rasuulka sal allahu alayh wasalam assalaamu calayka ayuha nebiyu raxmat ullahi wabarakaatu malaa'ig baa nebiga gaadhsiinaysa ma odhan nebigu anigaa dhegahayga ku maqlayo meel walba waan joogaayo waa oga laakiin wuxuu ihi malaa'ig baa arlada wareegaysa oo salaamta isoo gaadhsiinaysa salaamta isoo gaadhsiinaysa acmaasha ummaddiisana kama warhayo xadiiska soo arooray xayaatii khayrun lakum wamamaatii khayrun lakum tucradu calaya acmaalukum fain wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu hayra dalika istakfartu lakum yani xadiikaasi waa xadiis daciifa siday a'immadu caddeeyeen culamo badan baana caddaysay marka inuu daciif yahay waxaanu weliba ka hor imanaya axaadiista saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen sida xadiiska nebigu sal allahu alayh wasalam u uhi layudaadanna rijaalun can xawdi kama yudaadu lbaciiru daalli unaadiihim rag baa darkayga waxaa looga baacin doonaa sida markaa awrka baadida ah darka aanu lahayn looga eriyo baa rag marka aan garanayo darkayga looga eri doonaa markaasaan idhahdaa asxaabi asxaabi ama usayxaabi usayxaabi wa fii lafdin ummatii ummatii markaasaa laygu yidhahdaa innaka laa tadri ma axdau bacdak adigu garan maysid waxay dabadaa soo darisiiyeen hadduu taakataaka ula socdo oo kii hindhisayba wuu og yahay ya oo fartuu taagayba ka warhayo yani waxa weeye laguma yidhahdo innaka laa tadri ma axdau bacdak isagoo garanayo saxaabadiisi ay yihiin yani waxaana loo jeedaa waa dadkii waayadii dambe islaamay markii dambe ridoobay baa loo jeedaa ama saxaabadii waxa weeye markaa yani markaa kale iyagu waxa weeye ee hore saabiqiinta ahaa iyagu marka isma bedelin marka waxa weeye innaka laa tadri ma axdau bacdak baa laygu yidhahdaa faaqulu kama qaala cabdu saalix wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta raqiiba calayhim waanta cala kulli shayin shahiida saasaan dabeedna idhahdaa markaasaa laygu yidhahdaa cidhbahooda inay ka laabtaan kamay suulin bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka axaadiistii mutawaatirka ahayd iyo saxiixaynka axaadiistii ku soo aroortuu ka hor imanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal yani waxa weeye taqsiimka diidista la diidayo asalka shubhada waxaa laga keenay jahmiye iyo muctazilo baa laga soo qaata oo jahmi ibnu safwaan muxuu yidhi jahmi ibnu safwaan waxa uu yidhi ruuxa yidhaahda ilaahay sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay sagaal iyo sagaashan ilaah buu caabudayaa buuri jahmi ibnu safwaan culammaduna waa gaalaysiyen ninkaas waa ku gaalnimo xukmiyeen marka waxa weeye magacyada badan in ilahay loo sugo baa diidey muctasiladuna maxay yidhaahdeen may magacyo badan in ilahay loo sugaa dhibaato ma leh laakiin sifaad badan ilahay looma sugi karo waayo waxaa ka dhalanaya tacadud alqudamaa oo waxay yidhaahdeen muctasiladu markay ashaacirada sheegaysay waxay yidhahdeen ruuxa ilaahay laba qadiim la sugay diinta waa ka baxo waa gaaloobe waxay u jeedaan ruuxa yidhi aalihadu waa saddex waa gaaloobe laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha aaliu alaa muxuu u gaaloobi waayey muctasila yidhaahdeen ka toddoba qadiim ilahay la sugay kii laba qadiim ilaahay la sugay bimacnaa laba waxa weeye ilaah kii ilaahay la sugay ee yidhi saddex ilaah baa jira hadduu gaaloobay ka yidhi toddoba kale oo horreeyo iyaguna qadiim ah baa jiray waxay u jeedaan toddobada sifa shaaciradu markaysa waxaan markaa sifaadka ay sugaan ugu yani markaa ugu muuqaalka dheer xayun caliimun qadiirun waalkalaamu lahu iraadatun wakadaka asamcu waalbasaru baydkaa lagu kulmiyey toddobadaa sifa ayuu leeyihiin toddoba qadiim bay ilaahay la sugeen marka toddoba qadiim cidda ilaahay la sugtay maxay u gaaloobi weydey waxaanu leenahay muctasilo iyo jahmiye waxaa ugu jawaabtaan baanu taqsiimka tawxiidkeeda kaga jawaabana waxa ashaaciro ay qaybinta tawxiidka ay qaybisay kaga jawaabtaan baanu annaguna tan kaga jawaabaynaa salafna uma haysataan qaybinta aa u qaybiseen tawxiidka saddexda idinkuu qaybiseen tawxiid daat iyo tawxiid sifaat iyo tawxiid alafcaal oo tawxiid cibaada ah ka tagteen laakiin annagu salaf baanu haysanaa salafkaygina waa sheegnay adilada aanaan sheeginna waa ka fara badan tahay aqwaasha aanaan sheegin laakiin qadarkaas baa kifaaye ah oo ku filan mawduucana risaalo laga qoray oo waxa uu markaa saqaaf xariiqayn lagu radiyey baa jirta oo la yidhahdo alqowl الsadiid fi اraddi calى man ankara taqsiim الtawxiid cabdurazaaq ibnu cabdimuxsin alcabaad yani markaa dictoorkaas u alifay oo markaa kun iyo afar boqol iyo afar iyo tobankii buu ku radiyey xata alaanna weli ma soo jawaabin marka qadarkaas baynu kaga baxaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk